cabdiqafaar cabdulaahi xasan cabdiqafaar xaggee ka imaatay dugsi qur-aanka suurdee maraysaa sofan saa kama qoracad ilaa saa dugsiga uga imaata waxba maa cunin maxaa rabtaa inaan kuu keenno hadda waxaan ku qurcanaan rabnaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee kheyrka jecel waan idin salaamay waa walaalkiin weriye cabdiraxmaan mucaawiye ee waxaan ku sugannahay mid ka mid ah xaafadaha magaalada wajeer gaar ahaan xaafadda ic waxaanu soo booqannay qoys carruur agooma ah ay joogaan oo shan ah carruurtan aabbahood afar sano ayuu duugan yahay allah ha u naxariisto carruurtan baahidooda culummada nala soo wadaagtay ilmahan hadda waxay ka imaadeen dugsi qur-aan xitaa macallimiintii ku saacideeyaan sidii ay qur-aanka ku baran lahaayeen oo dugsi bilaashay ku dhigtaan ah oo macallimiinta agoon maadaama ay yihiin aysan lacag weydinin hadda dugsiga ayay ka wada imaadeen ciddii ay imaadeenna quraac looma karanin waxaa ee, hadda dabka u saaran galley iyo digir ay hooyadii ilmaha dhashay xalay saqdhexe ay u saartay si dugsiga marka ay uga imaadaan ay u cunaan wallaahi waa calool xumo in caruur agooma ah oo xaafad ka mid ah xaafadaha magaalada wajeer ee ku nool ama ku sugan saaka ay baahi dugsiga markay iga yimaadeen ilaa hadda ay ku joogaan ee, bal waxaan rabaa inaan ugu horeyn weydiiyo xaaladda caruurtan iyo nolosha qoyskan agoonta ah hooyada ilmahan dhashay inay bal faahfaahin naga siiso asalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu magaciida waa makaay cadow xasan ku nool xaafadda i c f alxamdulilah ilmo aqoomo ayaan haystaa waa shan wax hadda oo na saacideeyo ama na garab qabtana ma leh waxaawaye xaaladayna waa alxamdulilah laakiin wax hadda meel nooga imaada ayaan haysana ma laha maxaad masruufataan caruurta maadaama agooma ay yihiin qoyska xagu ku tiirsan yahay wax hadda haysano ma laha wax dhaqaal meel nooga imaada oo hadda aan haysano ma laha wax uun ani xaafadaha meelahan aan marmar qofan guri usoo tatira qofan bulood u xaaqa wax shan boqol mar laba boqol sin ugu soo helo sidaas ayaa halkayna ku nool lahay hadda wallaahi alxamdulilah laakiin hadda wax oo u dayarsan oo u yeela hadda oo saan marka u imaadaan ay cunayeen ma laha hadda cambulo yar oo xale loo saaray unba u saaran kuwaas ay un sugayeen hadda oo la siina hadda ula yira ummadda islaamka walaalaha waxaan ka codsanaynaa inay noo kaalmeeyaan inayna garab qabtaan wax allah waxay heli karaan ay nagu saacideeyaan hay maxaa kuugu daran hadda oo jecesha in laga caawiyo oo horta waxaan codsan lahaa intii wax oo maha iyo cunaan liisiiyey midda labaadna ma aragtay roob hadduu imaado meel aan ka galna ma laha Ha, meel oon ku hoyano oo hoy ah wixii noola arki kara muslimiinta inayna garab qabtaan ayaa meel hoy noo raadiyaan ayaa ee sidoo kale waxaa xaaladda qoyskani oo ka warrama ee inooga warbixiyey sheekh daa'uud guuliye abbood dhowr sano ka hor ayuu dhintay nin magorab iska danyar buu ahaa iska xoogsatada oo dadka un iska xamaasha hadda carruurtaas dugsi ayay dhigtaan dugsigaas marka hadda nafteeda waxa weye waa la saacidaa saas darteed waxay u baahan yihiin cid kaalmaysa ayubayn muslimiinta nabigeenana wuxuu yidhi sal allahu aleyh wasalam wuxuu tilmaamay agoonta qofkii dhaqaaleey inuu jannada iyo asaga ay ma ku noqonayeen sidaasuu ana waa kaafiyu lyatiimi fi ljannati kahatayni fi ljanna ayuu nabigu yidhi sal allahu aleyh wasalam saas darteed dadka walaalaha muslimiinta waxaan ma artiye ka codsanaynaa cid ay soo gaarta ilaaha dartiis inay maarta carruurtaas u caawiyaan wax ugu daran wax la cuno iyo roobku meel imaado meel ay ka galaan waxyaal hadda meesha yar oo hadda ku jiraan muslimiinta ayaa maarta u saacidiyey oo ku kaalmeeyey saa darteed in badan muslimiinta saa oo kale bay ugu qabteen dad badan oo dhibaataysan ay wax u kaalmeeyeen ayakana kuwibay ka mid yihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin intii gacan ka geysata oo muuqaalkan uu soo gaara ajir iyo xasan allah ka siiya ilahi wuxuu yihi watacaawanu cala albiri waataqwa haddaba dhammaan ummadda soomaaliyeed ee kheyrka jecel waxaa laydinka codsanayaa inaad soo caawisaan caruurtan agoonta ah ama qoyska agoonta ah caruurtan yaryar oo ilaa hadda xitaa koob shah aanan afkooda saarin hooyada uma hayso waxay cunaan waxaa hadda ay naga codsanaysaa oo ugu daran inay marka ugu horeysa ay hesho waxay caruurta ay u quutaan maadaama ay caruur yaryar oo dugsi ka imaata ama qur-aanka kariimka baranaya ay yihiin waxaa sidoo kale ay codsanaysaa hooyadani xilli roobeed markii la gaaro guriga ayay dhib ku qabtaa sidii qolkoo ilmaha dhagax ah loogu dhiso ay roobka uga galaan ay u heli lahayd